waa sagaal iyo tobankii bishii koobaad sanada labada kun iyo toddobada wararka shabakada ceegaag online maanta ugu dookroon waxaa ka mid ah garaad jaamac garaad cali oo si weyn maanta lagu casumay magaalada boosaaso ee xarunta caasimada ganacsiga puntland taxshiirad hal qofay ku dhawaacmay hal qofna ku gooreyday si wararku ay sheegayeen oo maantay habeennimadii xalayta ka dhacday laascaanood shil baabuur aan cid wax ku noqon oo maantay ka dhacay duleedka magaalada buuqoodle ee xarunta gobolka cayn iyo qodobo kale oo caalamiya qodobadaas oo faahfaahsan dhegeystayaal kusoo durka waxaanad kala soconaysaan barta internetka ah ee ceegaag dot com warkii oo fidsan wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ee xarunta caasimada ganacsiga puntland ayaa kusoo warramayay in maantay magaaladaasi casuumaad si hersare lagu soo caasimey loogu qabtay garaadka guud ee gobolada sool sanaag iyo cayn garaad jaamac garaad cali oo maalin ka hor magaaladaasi soo gaaray waxaana casuumaadaasi maanta u fidiyey garaadka oo ay kasoo qeyb galeen xubnaha golaha wasiirada xukuumadda dowladda puntland isimo madax dhaqameedyo cuqaal ururada haweenka dhalinyarada iyo dhammaanba qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso iyo weliba jaaliyada gobolada sool sanaag iyo cayni isimada gobolada bari iyagoo casuumaadaasi maanta iska lahaa waxaana lagu qabtay hotel banroma oo ku yaala waqooyiga magaalada boosaaso ceegaag online ayaa casuumadaasi kadib waxay khaadka teleefonka magaalada boosaaso kula xiriirtay xuseen maxamed aadan oo loo yaqaano dholondhool oo isagu ah ganacsade kasoo jeeda gobolada sool sanaag iyo cayn degana wadankaasi imaaraadka carabta gaar ahaan dubay dholondhool ayaa u sheegay barta internetka ceegaag online in maantay munaasabadaasi qaba sharafta si weyn looga soo qeyb galay hadalana laisku weydaarsadayna kasoo qeyb galeen weliba goobjoog ka ahaa madaxweynihii hore dowladii bud dowladda puntland madaxweynihii hore weeyaane jenaraal cadde muuse xerti sidoo kale waxaa kasoo qeyb galay xubnaha golaha wasiirada dadweynaha aada u fara badan warkaasoo faahfaahsan dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan qodobada iyada kale ama waxaad ka dhegeysan kartaan barta internetka ee ceegaag dot com dhinaca kale wararka naga soo gaaraya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa kusoo warramaya in habeennimadii xalayto ciidamada somalilan ee gobolkaasi ku sugan xilli ay ku jiraan roodo inay tacshiirad ay ku toogteen wiil dhalinyaro halkaasi ku sugan waxaana tacshiiradaasi kasoo gaaray dhaawac culus waxaana la dhegay cisbitaalka guud ee laascanood waxaana warar iskhilaafsanay kasoo baxaya gobolkaasi ay sheegayaan in hal qof uu ku dhintay tacshiiradaasi balse ma jirto warar rasmiga oo ka heshay ceegaag online gobolkaasi ayaa muddooyinka u dambeeyay waxaa kusoo badanayay falalka amaan darro waxaana tacshiiradani imanaysaa xil saddex been ka hor gobolkaasi lagu dilay marxuun cismaan macalin faarax oo ahaa taliyihii ciidamada howlgelinta gobolka sool oo isagu ay ay dilaan kooxo hubaysan oo ilaayo iminka cis rasmiya loogu tuursanayn aanay jirin balse qaar ka mid a heladiisa ayaa u sheegay goor si horeysay u warramayeen ceegaag online inay dilkaasi ay ka dambeeyeen ciidamada gobolkaasi ku sugan ee somalilan mana jirto wax war oo dhinacooda kasoo baxay dhinaca kale maanta duleed duhurnimadii abaar koob iyo tobankii barqanimo ayaa shil baabuur oon cidi wax ku noqon waxa uu ka dhacay duleedka buuhoodle shilkan ayaa waxau ka dhacay dhinaca bariga magaalada buuhoodle gaar ahaan duleedka riiga waxaana shilkaasi oo aan cid wax ku noqonba ku ku qalimay baabuur loo yaqaano siraf ama dadku inta badan ay u yaqaanaan siraf ay ku xarugadaan isagoo ku soconaya xawle alsaida ceegaag olen ayaa tagtay goobtii shilku ka dhacay waxaana kula kulmay darawalkii isagu gaarigaasi wada iyo afar kamid ah rakaabkii maansetiriska ahaa waxaana u sheegeen barta internetka ceegaag inaanay shilkan cidi wax ku noqon waxaana kusoo aragnay indhaha iyaga waxaana darawalka aan weydiinay sababihii keenay shirkaas inuu dhaho wuxuuna sheegay in gaarigu saddex jeer ama afar jeerba uu isla rogay ilaahay subxaanahu watacaalana uu ka badbaadiyay waxaana halkaasi gaadhay gurmud aada u fara badan oo kamid dadweynaha isugu jira gobolka cayna iyo gaarigaasi halkaasi lagu soo toosiyey waxaana ku maqli doontaan warkaasoo faahfaahsan amaad ka akhrisan kartaan barta internetka ee ceegaag dot com sawiradii iyo weliba warbixintii oo kooban cali doctor ceegaag online buuhoodle